xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa ansixiyey hindisa sharciyeedka canshuuraha dakhliga wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya mudane biixi iimaan cige ayaa bogaadiyey xildhibaanada golaha shacabka ee ansixiyey hindisa sharciyeedka canshuuraha dakhliga waxaana uu guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka dalka kaga mahadceliyey dadaalka iyo juhdiga ay ku bixiyeen akhrinta iyo ansixinta hindisa sharciyeedka canshuuraha dakhliga caalamiin ugu horreyn mudane guddoomiye xildhibaanada sharafta leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horreyn guddiga miisaaniyadda iyo arrimaha maaliyadda oo shaqo fiican runtii ka soo qabtay tacabna geliyey xeerka cashuuraha dakhliga hadday timaaddo diyaarintiisii hore oo taladooda mar walba si joogta a noola wadaagay iyo hadda oo afhamihii kala duwanaa runtii ay ilgaara u yeesheen si ay u hubiyaan inuu maslaxadda qaranka sharcigani u adeegayo kobacana saldhig u noqonayo dhaqaalaha aad iyo aad baan ugu mahad celinaya runtii wakhtiga ay geliyeen iyadoo rabadaan ah oo howluhuna iska badan yihiin aad iyo aad baan u bogaadinayaa waxaa kaloon jeclahay inaan bogaadiyo golaha shacabka oo runtii iyaguna si xilkasnimo ah waajibkoodii qaran ee dastuurigaha uga gutay aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu